dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dilkii shalay magaalada muqdisho loogu geystay xildhibaan yuusuf cabdi dirir iyo darawalkiisa ay ka dambeeyeen ciidamada militariga soomaaliya haddaba maxamed colaad xasan oo igu weheliyey stuudiyaha ayaa warbixin arrintaasi inooga diyaariyey dhacdii shalay ay ku dhinteen xildhibaan yuusuf dirir cabdi iyo darawalkiisa ayna ku dhaawacmeen xildhibaan cabdalla boos axmed iyo toddoba ka mid ah askarta dowladda ee ka dhacday jidka maka almukarama ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid uu ku dhawaaqay isla shalay in baaris deg deg ah dhacdadaasi lagu samayn doono dowladduna ay u saartay guddi gaara kulan ay xalay yeesheen hayadaha amniga ee dowladda ayaa hordhaca baaristaasi lagu soo bandhigay waxaana lagu faahfaahiyey sida ay dhacdu u dhacday afayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sharaxay sida weerarku u dhacay baabuurka ay wateen xildhibaanada oo ku socday maka almukarama wadada maka almukarama oo ka tegay baarlamanka ayaa waxaa ka dib yimid baabuur ay saaran yihiin askar ka tirsan ciidanka xoogga islamarkaasna si xowliya ku socday hoon badanna u yeeriyey hoonka markuu u yeeriyey gaariga xildhibaanadana waxay u diideen seet inay siiyaan way dhaafeen laamiga dhinaca kale seedka kale ayay mareen way ku soo horjareen kadibna rasaasay ku fureen waxaa meesha ka dhawaa ciidanka nirsa oo howl adag ka hayay wadada maka almukarama ayagaana ceyrsaday gaarigii ay wateen dadkii dhibaatadaas geystay maxamed yuusuf ayaa sidoo kale ka hadlay khasaarihii ka dhashay weerarkaasi dhacdadaas waxaa ku naf waayey xildhibaanka iyo darawalkiisa waxaana dhaawac ka soo gaaray mid ka mida ilaaladii xildhibaanka oo ka tirsan ciidanka booliiska iyo lix ka tirsan ciidanka militariga oo ahaa ciidankii gaariga xabadda ku riday weerarkan ayaa shalay markii uu dhacay waxaa sheegatay kooxda al-shabaab oo sidoo kale hore u sheegatay xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo lagu dilay magaalada muqdisho maxamed yuusuf ayaa sheegay in weerarka uusan ahayn mid bartilmaameedsan oo loola dal lahaa xildhibaanada wuxuuna beeniyey inay jirto gacan saddexaad oo weerarkaasi ka dambeysay oo ka baxsan militariga dowladda soomaaliya ee falkan geystay
dhacdadan ma ahayn mid lagu bartilmaameedsanayay xildhibaanada balse gaariga ciidanku wateen wuxuu u socday si mas-uuliyad darro ah waxaana meesha ka dhashay kala shaki sababay in laysrasaaseeyo mana jiraan gacmo kale oo ku lug leh ama ku lug lahaa qaabka wax u dhaceen haddaba maxaa tallaaba oo ay qaadaysaa dowladda mar haddii la ogaaday in ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ay weerarkaasi ka dambeeyeen waa kan maxamed yuusuf afhayeenka wasaaradda amniga mar kale dowladdu waxay u saartay guddi ka kooban toddoba xubnood guddigaas waxaa la amray in ay muddo kooban ku soo gabagabeeyaan baaritaankooda si loola tiigsado sharciga cid walba oo ku lug lahaata falkaas diga loo xilsaaray baaritaanka dilkan ayaa laga sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku keenaan natiijada baaritaankooda ee kama dambaysta ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa labaduba cambaareeyey dilka xildhibaan dirir waa tahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay kadib markii dowladdu sheegtay in dilka xildhibaan yuusuf cabdi dirir ay ka dambeeyeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan militariga oo maxamed colaad noo soo jeedinay